bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xawaysi wanaagsan maantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aawa iyo daje waa beenaxada bisha diseembarna waa kow iyo toban sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanay suudi hadan jiray magaalada boosaaso qodobadaad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah halkan ilaa saaka waxaan iskugu nimid tartan loo galo koob iyo toban kursi oo ka mid a kuraastii harsanaa oo u harsanayd ee puntland koob iyo tobankiina ilaahay waynu u garab galay sidii aan rabnay bayna u dhaceen si qurux badan bay u dhaceen kow iyo toban xildhibaanoo baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka ah oo maanta lagu doortay garowe kadib toddobaadda doorashadaasi ay hakad ku jirtay siciid qorsheel oo xubinka ah guddiga doorashooyinka dadbane heer federaal ayaanu ka warrami doona doorashadaasi maanta ka dhacday garowe iyo natiijada ka soo baxdayba lagu tobanka bisha tan waan ku booganayaa dhalashadiisu ganaada sala allahu caleyhi wasalam ogaanaha aad iyo aad shuruufta islaamka ugu ah aad iyo aad muhiim u ah markataa marka anoo uga faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan shaqaalaha puntland aan bari u jiro maalintaan oo kamid ah maalimaha fasaxa ee shaqo ah oo garanaysa iyada lagu soo dhaweynayo muhiimada iyo munaasabadan ay leedahay darteed berri oo puntland ay u tahay maalin fasaxa munaasabadda mawliidka awgeed wasiirka shaqada iyo shaqaalaha puntland cabdiraxmaan sheekh axmed ayaa arrinkaasi iyo kuwo kaleba aanu ka waraysanay taliyaha ciidanka bilayska puntland janaal cabdulqaadir shirak faarax ereg oo maanta kormeeray saldhigyo bilays oo ku yaalla gobolka sool maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari oo maanta xukunno ganaax iyo xarig ah ku riday dad lagu eedeeyey inay ka shaqaynayeen maandooriye iyo tahriib abaarta puntland ka jirta oo galaafatay nolosha xoolo badan iyo guddiga gurmadka abaaraha puntland oo iskoolla deeq kala wareegay ololo nadaafadeed oo ka bilowday xaafoon qodobadaas iyo qodobo kaloo xiisa badan barnaamijka caawa iyo dabshir dhegaystaad ku maqli doontaan anigu cabdi cumar geediya idinla socotiinaya barnaamijka caawa waxau idinka imaanaya suudi hadabshir ee magaalada boosaaso ee u diyaar garow mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo dabshir waxaan ku bilaabanay sida qodobadaba ku dhegaysanayseen maanta oo xara magaalada garowe xarunta maamulka puntland waxaa dib uga bilaabatay doorashadii baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka kadib markii muddooyin toddobaada doorashadaasi ay hakad ku jirtay doorashada oo sidii caadiga ayd ka dhacaysay maanta jaamacadaha puntland state university iyo bariga africa ee magaalada garowe ayaa soo gebagowday maqribkii galabtay waxaana doorashadaasi oo saaka bilaabatay ku soo baxay laguna doortay kow iyo toban xildhibaan oo baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka tirada xildhibaanada soo baxay maanta ayaa tirada guud ee xildhibaanada la doortay ka dhigaya soddon iyo laba mudane iyadoo tirada laga rabo puntland inay ka soo baxaanna ay tahay soddon iyo toddoba xildhibaan markii doorashadaasi ay soo gabagowday maqribnimadii galabta ayaa waxaa saxaafadda la hadlay sharaxaadna ka bixiya natiijadii doorashadaasi iyo siday u dhacday siciid qoorsheel oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal waxaana hadalkiisu ahaa sidan halkan ilaa saaka waxaan iskugu nimid tartan loo galo koob iyo toban kursi oo ka mid a kuraastii harsanaa oo u harsanayd puntland koob iyo tobankiina ilaahay waynu u garab galay sidii aan rabnay bayna u dhaceen si qurux badan bay u dhaceen waxaan rabaa markaa inaan inoo inoo fududeeyo qaarkay waxu dhaceen kursiga u horeeya waxa ku tartamay oo kursigii ahaa leerkase maxamed muumin oo ah lambarka darada slash eber eber saddex shan slash b l wuxuu ku tartamay xubnaha kale ah adugu xubnaha waa badnay waa faarax cabdirasaaq cumar sadiiq xilsi warfaa cabdiraxmaan jaamac faraxle duraan axmed faarax cabdixakiim daahir saciid cabdiraxmaan faws jibriil oo isagoo ka maqnaa waxaa marka guushu ahay tartamayaashii labadii isku soo haray akharkii waxaa noqotay wareegii labaad isla gaaray faarax cabdirasaaq cumar oo helay laba iyo labaatan iyo cabdiraxmaan jaamac amay sadiiq xilsi faarax oo helay sagaal iyo labaatan marka saatan xilsi warfaa ayaa noqday ninkii ku guulaystay kursigii ahaa xasan maxamed maxamed muumin ka labaad oo isagu ahaa kursigii afar iyo labaatanaad oo meesha leerkasaysna ah xilsi muumin oo ahaa da ra-da slash ebel ebel saddex saddex slash b l waxaa ku tartamayey daahir maxamed muuse kow labo maxamed cabdullaahi xasan waxaana ay tiradu kala noqotay in maxamed cabdullaahi xasan oo helay shan iyo toban iyo daahir maxamed muuse oo helay soddon iyo lix nin waxaa ku guulaystay marka daahir maxamed muuse oo ah ninka xildhibaanimada ku guulaystay kursiga dhulbahante yaxye cadalle oo ahaa raada slash ebel ebel hal shan slash b l waxaa ku tartamayey labada musharax aadan cusmaan xaashi iyo sharmaake garaad saleebaan aadan cusmaan xaashi wuxuu helay hal cod sharmaake garaad saleebaanna wuxuu helay konton cod xildhibaanka ku guulaystayna wuxuu noqday sharmaake garaad saleebaan kursiga leerkase maxamed xasan darada slash ebel ebel soddon iyo afar slash d l waxaa u tartamayey labada musharax oo kala cabdirashiid daahir gaboobe iyo ciise maxamed axmed guraase ciise maxamed axmed guraase wuxuu helay afar labaatan cod cabdirashiid daahir gaboobe wuxuu helay toddobiy labaatan cod marka si rasmiga waxaa ku guulaystay kursigii leerkase ahaa mase maxamed xasan waxaa gudaysay cabdirashiid daahir gabowe oo helay todobiy labaatan kursiga wuxuu ahaa maxamuud garaad naaleeye axmed waxaa ku tartamayey oo dhubahante oo ah rada slash eber eber hal sideed slash b l waxaa ku tartamayey kow cabdiraxmaan xilsi faarax labo xasan cabdiraxmaan xuseen oo dheere saddex faarax cawad faarax cawad jaamac afar cabdullaahi bidhaan warsame waxaa marka noqotay inuu ku guulaystay adigu horta kursiga waxa uu helay xasan cabdiraxmaan oo dheere waxba ma helin faarax cawad jaamac faarax cawad jaamac wuxuu helay hal kursi muxuu ahaa cabdiraxmaan xasi faaraxan wuxuu helay sideed iyo toban codsi marka waxa uu noqday cabdullaahi bidhaan warsame inuu helay labiyo soddon cod cabdullahi bidhaan baa kusoo baxay marka kursigii dhulbahante maxamed garaad naaleeye axmed kursiga kaleeto wuxuu ahaa kursi ay ku tartamayeen kursiga warsangeli dubays kursigaasna madcelis buu ahaa waxaa kursi musharax hore oo xildhibaan ku guulaystay daa'ir xajigeli oo ku guulaystay marka allahu naxariistee kursigii waktigii wuxuula soo wuxuu kusoo beegmay in maxay ahayd dib loogu celiyo oo reerkii dib ay tahay ay ugu gaareen go-aan oo haddana doorasho hor laga galo sidaa laajigeed waxay maanta noqotay inay ku tartamaan maxamed cabdullaahi faarax kursigii waxayaan wasangali dubayeys oo oo ah da slash ebel ebel hal sagaal slash b l oo ahaa kii madceliska waxay noqotay marka labada musharaxoo ku tartamayey in ahaayeen maxamed cabdullaahi faarax iyo maxamed maxamuud abees maxamed maxamuud abees wuxuu helay labo cod maxamed cabdullaahi faaraxna wuxuu helay afartan iyo sagaal cod maxamed faarax cabdullaahi baa marka noqday xildhibaankii kooxda wasangeliyey markaa ka soo baxay days kursiga arab carab maxamuud saalax reer ismaaciil oo ah da slash ebel ebel saddex eber slash b l waxaa isna ku tartamayey musharaxiinta ah maxamed cabdikaafi maxamed iyo ninka labaad ah xasan xaashi warsame marka xasan xaashi warsame wuxuu helay afar cod maxamed cabdikaafi maxamedna wuxuu helay afartan iyo shan cod wuxuu noqday xildhibaanka rasmiga ah oo reerka u soo baxay carab saalax reer ismaaciil wuxuu yahay maxamed cabdikaafi maxamed ayaa xildhibaanka rasmiga ah reerka waxaa marka ay ku fasladaan carabta maxamuud saalax reer naaleeye oo ahaya kursiga ku adkaysanaa dumar oo ah da slash ebel ebel laba sagaal b l waxaa ku tartamayay musharaxiinta kale ah faadumo maxamed salaad iyo sacdiyo yaasiin samatar faadumo maxamed salaad waxay heshay hal cod sacdiyo yaasiin samatarna waxay heshay afartan iyo sagaal cod kursiga carab maxamuud saalax reer naaleeye oo ahaa dumar waxaa ku guulaystay sacdiye yaasiin samatab oona heshay sagaal iyo afartan cod oo ah xildhibaanada rasmiga ah oo reerka arabsaala usoo baxday reer naaleeye kursiga meesha cumar maxamuud oo cabdiciise oo isla dumar ahaa oo ah da ra da slash ebel ebel ebel lix slash b m ay ku tartamayeen magacyada kale ah kow faadimo cabdi maxamuud labo naciimo maxamuud maxamed iyo xaawi yuusuf axmed naciimo maxamuud axmed waxay heshay ebel faadimo cabdi maxamuudna waxay heshay kow iyo toban cod xaawo yuusuf axmedna waxaa heshay kow iyo afartan cod xildhibaanna rasmiga usoo baxday cumar maxamuud cabdi ciise oo xagga dumarka ahayd waxay noqotay xaawo yuusuf axmed oo ah xildhibaanada rasmiga reerkaa usoo baxday kursiga cumar maxamuud reer halab oo muxuu ahaa ku tartamayey oo ah da ra da slash eber eber eber toddoba slash b l waxaa ku tartamayay shan musharax musharaxa koowaad waxagan waa cabdullaahi cabdiraxmaan faarax laba waa xasan cabdiqaadir daahir saddex waa cabdiqaani cabdi jaama orhaye afar waa sulaymaan maxamuud xaashi shan waa xuseen cali maxamed natiijadu waxay noqotay in cabdulaahi cabdiraxmaan faarax uu helay ebel in muxuu ahaa xuseen cali xuseen cali maxamed uu helay saddex cod xasan cabdiqaadir daahirna afar cod helay cabdiqaani jaamac cabdiqaadir cabdi jaamac oo orhayana uu helay afar cod sulaymaan maxamuud xaashina uu helay afartan cod marka rasmi ahaan cumar maxamuud reer qalab xildhibaankooda rasmigooda wuxuu noqday sulaymaan maxamuud xaashi oo helay afartan cod kursiga cismaan maxamuud oo lambarkiisu yahay da da labo slash eber eber labo d l oo muxuu ahaa ay ku tartamayeen musharaxiintan maxamuud axmed ciise maas iyo maxamed cabdi axmed garaad garaam iyo kayse axmed siciid jaqanar waxay kala heleen maxamed cabdi axmed wuxuu helay hal cod kayse axmed siciidna wuxuu helay saddex iyo toban cod maxamuud axmed ciise maas wuxuu helay soddon iyo todoba cod rasmi ahaan xildhibaanka rasmiga usoo baxay meesha cismaan maxamuud wuxuu noqday maxamuud axmed ciise maas oo ah xildhibaanka rasmiga oo reerkaas marka waxaad moodaa kow iyo tobankii maanta kursi oo loo lagu tartamayey in natiijadiisu rasmiga ay noqotay intaan hadda idiin sheegayey aad baad u mahadsantihiin kaasi waxa waha siciid qorsheel oo xubinka ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal waa tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha puntland ayaa toddobaadadii ugu dambeeyey waxa ay ku howlaneyd qorshayaal la xidhiidha shaqa u abuurid dhallinta ah si loo yareeyo shaqola'aanta loogana weeciyo da'yarta taxriibka wasiirka wasaaraddaasi cabdiraxmaan sheekh axmed iyo xubno kaleetoo weheliye ayaa maalmahan waxay ku sugnaayeen magaalada boosaaso kuna shuqlanaa arrinkaasi iyo kuwo kaleeto oo isla howlaha wasaaradda la xidhiidha waraysi gaara oo wasiir cabdiraxmaan sheekh axmed uu maanta siiyey reediyo daljir ayuu uga hadlay arrinkaasi shaqo abuuridda isagoo dhinaca kaleetona sheegay berri oo isniina inay tahay maalin fasax munaasabadda xuska dhalashada nebiga nabadgelyo i naxariis korkiisa ha ahaatee ee mawliidka darteed waxaana waraystay xasan aykar aad iyo aad bay umahadsan tahay radio beljir aad baan idin salaamayaa waxaana ku bilaabinayaa shaqada miinka oo aad u haysaan shacabka puntland oo xaqiiqdii wada intay door weyn ku leedahay dinac kasta ama horumarin ha noqoto ama amni ha noqoto ama sheegidda waxa wanaagsan ha noqoto marka waan idiin ogaadinayaa intaa kadib maalmaha waxaan joogay magaalada boosaaso waxaa lagu yimi shaqooyin maqalaysaa shaqooyinka caadiga ahaa sidoo kale saalka waxaan u tagnay kormeer shaqo oo ku aadan daleeraha shaqa abuur samaynay jaanka qawl ama jaanka boosaasoadisa u taqaanin oo muhiim iyo xaqiiq jaarin muddo daba socotay sidii daleerada loo jaahayn lahaa mashruuc dhowr qaybood isfulajii isugu jira oo marfaw iyo iyo m b b iyo hay-ado badan ayay ku jiraan oo ujeedkiisu yahay sidii daleerada shaqa abuur loogu samayn lahaa weliba shaqada maalin maalinlaha ah an qofku garanaysa igu weriyey oo aan wada soconay wasiirka wasiir dowlaha dekenaha wasiir axmed marka guud ahaan kulankii iyo lasoo yeelanay dadkii deegaanka iyo hawshaan meelka u tagnayna si guuliga loogu soo dhamaatay carada bulshada la beecay waaya marka kormeerkaas iyo shaqo abuurka aad sheegtay in dhallinyarada loo sameynayo iyo qaabkii wasaaradda ay uga holan tahay ee sidai ugu raadin lahayd dhallinyarada shaqo abuur maxaa idinkaga soo baxay
waxaa nooga soo baxay barnaamijkan marka hore qaybtiisa hore waxaa dhalinyaro ilaa sideed boqol iyo konton dhalinyaro ah baa shaqo abuur loogu sameynayay muddo laba bilooda wuxuuna magaranaysaa ka howlgalay dhammaan tuulooyinka ilaa sideed sagaal sideed tuulo iyo magaalada boosaaso laftigeeda degmada magaalada boosaaso arrintaasoo dowladda hoose laftigeeda nagala shaqeynaysay iyo communitiga way dhamaatay facekaa hore facekaa labaadna kaasuu daba socdaa qaybo badan oo farsamo ah oo dha xagga xirfadda horumarinta xirfadda xagga waxa weeye kalluunka laftigiisa qaab baan rabaa dhalinyarada loogu tababaro oo cad kalluunka inta loo qallajiyo suuqyo margaranaysa suuqyada ka fogfog iyo kalluunka hadaan u helin tallaabo joogta ah ama koronto joogta ah intaanooska in aysan aada u liita marka hab farsamo ayaa jira oo adduunku uu sameeyo oo lagu qallajinayo kalluunka ka kooban kadibna waxaa kuusoo lalaanaysa in tuulooyinka iyo baadiyaha iyo dhulka fafog oo dhan la gaarsiin karo si saalan farsamooyinkaas waxay ka mid yihiin farsamooyinka shaqaabuurka u noqon karta adibad weyna wuu leenahay faa'iidaysiga kalluun kalluunka iyo waxyaalaha magaranaysa ay la xiriira aan uga faa'iidaysan karnay qayb ka tahay waxaa kaloo jirta dhir laftigeeda la rabo in la beero oo dhulka lagu tallaalo oo dhalinyaradii marka hore oo dheerka kala gelinayay markii kale oo dhulka lagu tallaalayo iyo kulliga wax ka taraya gaar ahaan meelaha xeelaha ah oo badda uu ku baxayo geed mangrove ama afka ingiriiska lagu dhaha soomaaliya ee haweenka ma xasuusto hawe iyo dhulka aadka ayuu ku beerayahay taariikh hore lagu beeray iyada laftigeeda waxay ka mid tahay qaybo dhalinyarada waa si gaaraba dhalinyarada suqanka yar arrintan magaranaysa foxka loogu saarayaa guud ahaan awgaarta dada degmo oo soomaaliya ka mida mashruucani ka socdaa marka arrintaasi waxay ahayd arrin xanuunkugaalin laga adeeyo
waaya ugu dambeyntii wasiir dad badan waa waxay qabaan in jaamacadaha dalka ay ka soo baxaan dhalinyaro aada u fara badan oo wax soo bartay oo jaamacadaha dhameeyey qaarkoodna laga warqababa inay dalka ay ka tahriibaan qaar kalena la sheego in ay shaqo la-aan aawadood ay dalka u joogaan marka balansiga wasaaradaada iyo xisaabta kugu jirta tirada soo qalinjibinaysa ee jaamacadaha kasoo qalinjibinaysa iyo qaabka shaqo abuurka loogu sameyn karo
aad bay umaasan tahay walaal dhalinyaradu keliya ma aha horta marka koowaad dhalinyarada jaamacaadka kasoo baxaysa ama global education gabaray waxaa ka badan mareeyin jeer ama tobanaan jeer ka badan dhalinyarada kale oo aan fursad u helin inay education formal education processka caadiga amaraan kadibna xirfadda aqoonta ay leeyihiin inay ku shaqo tagaan dabcan waa og tahay waa la socotaa oo shaqa abuurka guud oo dalkeenu ama maalgashi ha noqoto ama maraykanka ha noqoto aada iyo aad uga hooseeya dadkeena laakiin waxaan u baahannahay inaan meel naga hooseeyaan hore u socono dhalinyarada jaamacaadka waxaa jira barnaamijyo aan u sameynay oo aan rabno ilaa iyada laftigooda shantaas sano soo socota insha allah biilah kalimuriya in sanad walba ilaa lixdan dhalinyaraha oo jaamacaadka ka kala dediyey in jaamacaadka lookalka weli xoogoodin lookalka aan ku saarayno diiradda in shaqa abuur joogtaan loo sameeyo oo shan iyo toban labaatan labaatan labadii bilood ama saddexdii biloodba mashruucaas insha allah waxaa laga taarget garanaya world banka sidoo kale mashaariicda kale oo dalka timaada waxaan xoog ku saarnaa oo ku dhiirigelinaa inay ku jirto ugu yaraan qayb intention program haafka ah lagu dhaca oo qofka la rabo inuu dhalinyarada fayshka ah oo jaamacadda ka soo baxay si uu u magaranaysaa shaqada practical ugu bedelo waxaan wuxuu u baahan tahay practicality u baahan tahay in marka dadkaas dhalinyarada muddo lix bilood shan bilood hal sano intaasi programkaasi magaranaysa in lagu dhiirigeliyo kadibna ay u noqoto dad khibradii dad waa face waa shaqooyinka la xayeysiiyana waxa leeyahay shaqo walba waa in laba yaraan laba sano oo khibrad in qofku helo khibrad uu uga helo shaqadii uu ku guto uu ku guto hadhow goortaana uga baxo marka waxaan isleenahay arrin aad iyo aad muhiim u aweeye su-aalaha kale intaanan u gudbin waxaan rabaa inaan fursad baan uga faa'iidaysto maanta berrito oo ku beegan laba iyo tobanka bisha kan oo ku beegan dhalashadiisu banaana sala allahu caleyhi wasalam oo maalin aad iyo aad shuruufta islaamka ugu ah aad iyo aad muhiim u ah fursadaan marka anagoo uga faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan shaqaalaha puntland aan baryo u diro maalintaan oo kamid ah maalimaha fasaxa shaqo ah oo garanaysa iyada lagu soo dhaweynayo muhiimada iyo munaasabadan ay leedahay darteed inaan farxadda la wadaago shaqaalaha ugu hambaliyeeyo maalintaan oo ilaah maalin ay shaqada ka nasanayaan inaan ugu hambaliyeeyo guud ahaan shaqaalaha puntland oo fursada barlaad iyo maskaxaada noo ka faa'iidaysanaya iyo muhiimada ay maalintan leedahay inaan iyagana hambaliyo hawada u mariyo anoo fursadan wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha puntland cabdiraxmaan sheekh axmed ayuu kaasixa wuxuu u warramayay xasan aykan barnaamijku waa caawidasha dhegeystayaal caawa wuxuu idinka imaanaya suudiyaha dalshir ee magaalada boosaaso anigu cabdi cumar gediya ayaa idiin soo jeedinaya taliyaha ciidanka bilayska puntland janaal cabdulqaadir shire faarax ereg ayaa maanta axada waxa uu kormeer ku tegay saldhigyo ciidanka bilayska ah ay leeyihiin oo ku yaalla degmooyinka boocama iyo tukaraaq oo gobolka sool ah kormeerkaasi ayaa qayb ka ah kormeerro xiriir ah oo taliyaha bilaysku uu ku tegayey gobollada puntland kuwaasi ku saabsanaatay hubinta ciidanka bilayska jenaraal ereg oo hadlay maanta markii uu booqday saldhigyada bilayska ee boocama iyo tukaraaq ayaa hadalkiisi wuxuu ahaa sida
waa markii labaad baan u malaynayaa aan imid markii aaskaan imid oo iiga horreeyey boocama si gaaraan saaxiib ula ahayo ninkii dhintay ogaaska ahaa abdullaahi ciise oo ka soo jeeday degmadan oo qiimo weyn runtii iigu fadhiyey iyo magaaladan oo si gaara deegaanka puntland dadku goboluu kada yimid gobolkan ka imid oo boocama si gaara saaxiib ula tahay qadar weyn bay ii leedahay runtii aad baan uga xumahay erayo hadda mas-uuliyiintu sheegeen halkan oo ahayd in aan weligeed qof mas-uula dowladda puntland ka tirsan marka laga reeba cabdullaahi yuusuf aanu soo booqan waan filayaa in waktigu diidaye aan kolley nacayb gaarihi jirin anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska aad baan uga xumahay calaamadda aan ku arkay saakay boocame oo ahayd xaruntii booliiska ee degmada qaabkay u ekayd iyo siday ahayd halkaa waxaa ka muuqanaya xiriirka dowladnimo ee ka dhexeeya degmada iyo dowladda puntland inuu aada u hooseeyey waayo dowladnimadu waxay ka bilaabataa waa booliiska dowladnimada tiirka koobaad ay ku taagan tahay waa booliiska haddaan booliis jirin dowlad ma jirto hadduu ku yidhaahdo magaaladu ama gobolka ama degmadu booliis ma haysano dowlad baan lahayn waa been waxay ahayd wax laga xumaado laga calool xumaado laba qol oo ku yaalay magaalada dhexdeeda qaabka ay ahaayeen aada bay hooseysaa anigu ciidanka booliiska in yar baan joogaa wakhtigaan joogay ma badna waxaa jira barnaamij iga horreeyey oo ay sameeyeen maak ay samaysay lix iyo toban saldhig inay dhisayso waan filayaa boocama number one inay ahayd priority koowaad aan ku qoreen numberka koowaad ma naqaan gooru iman doono iyo qorshaha wakhtiga ku soo aadi doono kolley intaan hadda joogay wax saldhigo ay dhistay hay-addaas ma maqal qolooyin kaloo wax dhisay way jireen laba hay-adood oo kale midna u n d b tahay iyo d d g saldhiya ay dhiseen baa jira hormarinaya d d g afar inay dhistay kuwa kalena ma lix bay ahayn intay dhistay tobankaa saldhig baa la dhisay inta hadda ugu dambaysa saldhigyada ugu cusub ah booxa ma qorshahay ku jirtaa waayo waxaa la yidhi markii markii ceelihii heshaa xoola biyo cabbaan ciidan booliis waxaa la heli karaa markii la helo meesha ku shaqayn lahaayeen haddaadan haysan ciidan booliis haddaadan haysan station booliis oo dhisan oo aadan rug haysan oo aadan gurigii ahayn oo aadan xabsigii ahayn oo aadan xafiiskii ahayn oo aadan armigii ahayn booliis xaggee tegayaan su-aashu waa taa waxaa iigu yimid markii xilkan la ii dhiibay booliiska weliba aan u malaynaya aan kusimo ahaa waxaa ii yimid lix mas-uul oo degmadan ka soo jeeda xildhibaanka hadda iyo xil- iyo xildhibaankii hore wasiirka hadda ee puntland iyo wasiirkii hore iyo guddoomiyihii gobo- ee- ee degmada guddoomiyihii gobolka soomaha guddoom iyo ku- ya gudoomiya degmada waa la so- waa la socday haa Een, laba arrimood bay iga codsadeen waxaan marka ugu horeysa inaan soo booqdo boocame imaado horta aan arko waxay soo gaarsiiyeen martiqaad odayaasha ka yimi la yidhi odayaasha wax kugu martiqaad inaad boocame timaado marka labaadna waxay iga codsadeen in loo helo saldhig booliis iyo booliis ka shaqayn lahaa saldhigga booliiska waxaa jira nidaam cusub oo dowladda federaalka ay hadda soo dejisay oo ku saabsan saldhigyada booliiska degmooyinka ka howlgelaya dowladda federaalku amar ah bay soo saartay degmada aan ku fillayn booliiskeeda degmada aan booliiskeeda ku fillayn in la yareeyo rug laga dhigo hadday ku filan tahay oo ay hadda rug tahayna degm- ee laga dhiga saldhig boocame inaanay lahayn dhaqaale ay ku fuliso ku ee ku caawiso booliiskeeda waxa ugu muhiimsan oo degmada laga rabaa waxa weeye waxaa laga rabaa booliiska jooga inay bixin karaan shidaalka lagu howlgelayo iyo raashinka askariga dowladda federaalku waxay ku dartay dharka laakiin xoogaa dharku waa ka culiseen intaas wax macnona ma aha for example waa soddon dolar shan iyo labaatan dolar wayaan marinaya halka dirays markii ay haystaan afartan ama ama soddon askari oo waa wax wax yar wey waa lacag yar waxa dirayska u samayn karaa laakiin dowladda dhexaa ballan qaaday dirayska ciidanka inay bixinayso madaxweynaha ballan qaaday walow anaan weli gacanta ku hayn Een, sidaa darteed hoyla-aanta ka muuqata booliiskii oo dayacan iyo baahida ciidanka waa laba waxyaabood oo iska hor imanaya waxaad u baahan tihiin ciidan laakiin ciidanka xaggee ku xidhanayaan xaggee hoy u noqonaysa hadday qof soo qabtaan xaggee ku xidhayaan hadday hub soo qabtaan xaggee ku xidhaynayaan hubkooda xaggee dhiganayaan iyagoo xaggee dharka isaga beddelayaan waa su-aal taagan marka shaqada aan qaybsanaynaa markaasaa leeyahay arrintayda booliiskan ku koobaya hadalkayga sababtu waxa weeyaan hay-adihii kale wasaaraddii arrimaha gudaha way joogtaa oo guddoomiyaha ayaa wakiilka ah wasaaraddii amnigana taliyihii iyo tariixiyinkii booliiska labadii waa ka joognaa sidaa darteed waxaan rabaa hadalkayga inaan ku ekeeyo wasaaradda arrimaha wasaaradda amniga dabcan cabashadiinna wasaaradaha ay quseeyeen cabashooyinkaas oo dhan waa gaarsiinaya haddii rabbi idmo taliyaha ciidanka bilayska puntland generaal cabdulqaadir shariif faarax ereg ayuu ka ansixay maxkamad darashada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta riday xukunno xarig iyo ganaax lacageed isugu jira kuwaasi oo lagu qaaday dhowr qof dadka la xukumay ayaa ku eedaysnaanka ganacsiga maandooriyaha iyo tahriiminta dadka dacwad oogista xeelilaalinta kadib guddoomiyaha maxkamaddaasi darashada koowaad ee gobolka bari maxamuud maxamed suleymaan ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamaddu ay gaartay iyadoo maxkamadda u dhabagashay akhriday qoraalladii ay soo gudbisay eh, xafiiska xelta ibliiska waxay maxkamaddu dhegaysatay eh, dacwaddaas waxay ka gashay showr waxayna ka soo saartay go'aan maxamed rashiid xaaji cali oo ku eedeysan oo xeerantu ku soo eedeysay xeer namber afar faqraddiisa afraad ninkaasoo jawo sida la sheegay la caddeeyey ka soo taariibiyey isaguna maxkamadda horteeda qiraal ka bixiyey inuu dadkan ka soo kaxay laba gabdhood oo yaryar uu ka soo kaxeeyey jawhar isla mar ahaantaasna uu waday dalka sacuudi caraabiya ninkaasu wuxuu ka xirtay waxuu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu gabdhaha soo qaaday una waday sacuudiga maxkamaddu iyadoo ka fiirsanaysa xukunka dhinac walba iyadoo ka egtay maxkamaddu waxay ku xukuntay hal sano oo xadhig ah ayay ku xukuntay sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa laamaha ku shaqada leh ama dowladda puntland mas-uuliyad baa ka saaran dadkan yaryarkaa ilaalintooda daryeelkooda iyo inay u gudbiyaan dadkii dhalay maxkamaddu waxay amraysaa dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh ama wasaaradda ku shaqada leh inay gaadhsiiso labadan carruurta yaryarkaa dadkii dhalay ninkan waxaa u furan soddon casho oo racfaan ah wabilaahi towfiiq maxamed cabdi nuur ninkaa ninkaas maxkamadda dib bay u dhigtay maxkamadduna loo yar bay u qabanaysaa insha allah maalinta arbacada waa loo mutiyey kiiskaas cabdilqaadir khaliif sidoo kale maxkamaddu ninkaasna dib bay u dhigtay ilaa maalinta arbacada oo taarikhta afar iyo tobanka bisha laba kun lix iyo toban ninkaana sidoo kale loo yar baa maxkamaddu qabanaysa ninka sidoo kale kiiskan isagana sidoo kale dhaawac ah oo oo lagu soo eedeeyey ninka la yidhaahdo cabdinaasir axmed soofe maxkamaddu sidoo kale dib bay u dhigtay wayna fiirinaysaa arrintaa wayna darsaysaa si ay cadaalad ugu gaarto sahal abubakar askar baa la yidhahdaa maxkamaddu dib bay u celisay ninkaasna ilaa arbacada dambe insha allah oo ku beegan afar iyo tobanka bishii laba tobnaad laba kun lixiyo toban ninkaana sidoo kale maxkamadda loo yar bay qabanaysaa maxkamadduna way noo xiran tahay wabillahi towfiq wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guddoomiyaha maxkamadda rajada kubaar ee gobolka bari maxamuud maxamed sulaybaan ayuu kaasi xaq weli barnaamijkeena cawisnimo caawi dashi ayaa dhegeysaa la socotaan wuxuuna idinka imaanaya suudiha daljir ee magaalada boosaaso abaarta ka jirta deegaano badan oo puntland ayaa la tilmaamaya inay saamaysay dadka iyo dunyadaba waxaana la tilmaamaya dad badan oo reer guura ah xilli horeba xoolihi ay dhaqan jireen inay ka baxeen kadib markii abaartu ay daba dheeraatay baadkii iyo biyihii xooluhu ku noolaan jireenna ay dhammaadeen dhinaca kalese guddiyada abaaraha ayaa ku howlan sidii loo samata bixin lahaa dadka iyo dunyada abaartu ay ku habsatay kulan maanta ay isugu yimaadeen guddi ka kooban toddoba xubnood oo loo xilsaaray xaaladda abaarta ka jirta deegaanada hoos yimaada degmada golob jiiraan ee gobolka nugaal isaguna jira culimaaudin iyo xildhibaano bahrabaan ayaa waxay kaga warbixiyeen maantay xaaladaha deegaanadaasi degmada golob jiiraan hoos yimaada ka jira la xidhiira abaarta iyo biyola'aanta xubno ka mid a guddigaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sidan sheegay
degmada godob jiraan iyo nawaaxigeeda xaaladda abaareed oo ka jidha ayaanu warbixin ka dhiibaynaa biidni illaahi alkariim godob jiraan degmada la yidhaahdo deegaanka dhinacyada ka xigaa saddex deliigood weeye deliig hawd baa la yidhahdaa deliigna caduun baa la yidhahdaa deliigna deex baa la yidhahdaa saddexda deliigood baa abaar baahsan baa ka jidha gugii kama di'in waxa weeye biyihii badda way gaari kari waayeen kadib markii ma garanaysaa xooluhu ay jilceen oo ceelkii ceel badeed biyo waa leeyahay laakiin dadkiina biyihii gaadiidkii waa jilcay waa u keeni waayey xoolihiina ceelkii waa ay gaari waayeen meelihii ayan wax kadi qabanba baa markaan hadda kuwii badanoo waa kasoo laabteen oo hadda caduun iyo dhinacan baa loo soo cararay oo biyahan godob jiraan baa lasoo doorbiday abaartaan oo kale hadday dhacdo dadku waxay u baxsan jireen gaadiidka iyo wixii lamid ah oo awrta oo la magaranaysaa dadku magaranaysa ama gato ama magaranaysaa biyaha uu kusoo qaato oo kale awrtii intii ka macayd xagaagii baa la cunay oo magaranaysaa la suuq geeyey intii ka harsanaydna hadda waxa weeye ayagiibaa biyo dhaamin ah sidoo kale dadku booyadaa lagu tiirsanaayo waxa weeye xoolaha lalahaa roob baadi'i doona oo waxa weeyaan been biyo ku qaadi jiray booyadihiina hadda waxay la yiri tii horeba hadda lama hayo in badan baa xoolihii tegay dadka hadda waxa weeyaan waxay wax gaareen ma jiraan laakiin aad iyo aad buu u nugul yahay haddaan alla naga soo gaarinna dad iyo dunyada waxa weeye aad iyo aad baa loogu rajo xun yahay waxa weeye hadda ilaah qani ah baanu hoos joognaa
waxaan aada ugu mahad celinayaa idaacadda jaljir oo na siisay fursaddan qaaliga ah si aanu uga warbixinno waxa deegaanka ka jira waxaan kaloo aada u jeclahay intaana warkayga u gelin inaan u mahad celiyo guddiga gurmadka abaaraha ee heer gobol iyo culimaa-udiinkii halkan noogu yimi taakuladii deg dega ahayd ee xagga biyaha ahayd oo wakhti aanaan u idin liidano na soo gaarsiiyeen walow aanu isleenahay aad bay u yarayd marka aanu dhibaatada baaxadda biyola-aanta ka jirta meesha aanu fiirino haddana dee meel kaleo waxna soo gaarsitay ma jirto intayna soo gaarsiiyen waa uga mahad celinaynaa waxaan isleeyahay ilaa kontomeeyo booyadood bay deegaanka godob jiraan iyo toolooyinkiisa kontomeeyo booyadood bay hadda u soo daayeen oo ay hore ugu soo daayeen oo deg deg ah oo ay yidhaahdeen bal waxa lagu sii joojiyo iyadana waan ka mahad celinaynaa aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa wixi kaleeto oo hadda naga soo gaaray ma jiraanin laakiin waxaanu ka hadleynaa maalintii ay noo yimaadeen iyo maantay deegaanka wax ku dhacay isbedel ballaaran maalintii ay noo yimaadeen dadku way kala deganaayeen oo reero walba tuuladii bay ku soo mareen ay deganaayeen annagana tuuladayada intii deganayd baa joogtay biyahana baro la yaqaan oo macluum ah bay ahaayeen oo laga biyo dhaamiyo waxaas way isbedeleen hadda deegaan walba waa laga soo guuro dhinacii kore oo xogaaga roobkaa ka da-ay waa lahayn waayo waa laga soo guuray biyaha riiggaasaa la soo aaday oo cadduunka korea la gafraday kuwii hoos jirayna way soo guureen oo iyaguna cadduunkay dhinaca soke ka soo kulaaleen laakiin nasiib darro qolona ma haylin karto oo intay ceelka timaado xoolana kama waraabsan karto kamana dhaansan karto ilaa iyo intay culimmadu naga maqnayd ilaa iyo shan boqol oo qoys dad ka badan baa soo galay deegaanka oo yimid dadkaasu goobaha ay soo kala degeen waa cayiman yihiin shalay haddii biyo laga dhaaminayay godob cadduun iyo godba la ysku tumay iyo galxagar iyo meesha la yidhaahdo cagaaran haddii biyo laga dhaaminayay maantay waxa biyodhaanku marayaa intaasoo sideediiya lix goobood oo kale lixdaa goobood waa sida tan kala go-da beer qaansoole aqalla tuka xugeed qamaan dalceeri bilcada dalceeri buur carro iyo cagaarantiiyo hadda intii kasii cuslaatay ee xoolihii badda ay ku soo kaxeen aad baad u mahadsan tahay nuur waa su-aal muhiim ah oo aada u wanaagsan waxaana laga yaabaa tii igu darrayd inaan ahayd oo ay xasuusay haddeer waxaanu u baahannahay oo si deg dega dalladda culimmada uga baahannahay iyo guddiga abaaraha heer gobol biyo caawayna loo sii daayo oo aanu uga baahannahay waagu hadduu beriyo intaa oo baroodo aan sheegay inay biyo tagaaneen waxaanu isku dayeynaa hadday biyahaasu dib naga dha nooga dhacaaneen annagu si kastaba aan yeelle inaanu dadka qaybo ka mid ah oo xaaladoodu ay sii hoos tahay annagu inaanu salaadii biyo u dhaamino baanu ku khasbaraanaynaa aada waxaan salaamayaa nuur oo noo sahlay inaan ka hadalno galabtay idaacadda daljir sidaa kale ilaahay ha ka abaalmariyo waxaa farxad kale ii ah inaan degmadii godob jiraan galabta idaacadda daljir aan ka hadlanno sida sheekh bashiir iyo oday cismaan ay sheegeen waxba kusii yaadin mayo si gaara waxaan ugu mahad celinayaa dalladda culummada oo degmada godob jiraan safar dheer u soo maray oo aada noo gacan qabtay oo hadda inta indhaha lagu kala qaado isbuuca kan na siiyey aada baan ugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa ilaahay inankii dadaalka ay noo soo galeen inay noo sii labalaabaan oo sida hadda odayaasha ku warbixiyeen naga soo gaaraan xaaladdu waa adag tahay sida odagu sheegay dadkii hawdka saarnaa iyo dadkii daaixda jiray iyo dadka cadduunka joogay aad baa hareeraha godob jiraan bay u yimaadeen dadkaasna waa dad aada u dhibaataysan waa dad jiilaashan sida la sheegay biyo ma dhaansan karaan xagga quudku waa ku yaryahay xagga maaragtay gaadiidka waa ka dhammaaday sida odayaashu sheegayaan waxaan rajaynayaa guddiga abaaraha heer gobol iyo heer culummada inay cabashada iyadaa tixgeliyaan nagu tixgeliyaan hadda runta markaan sheego aada iyo aada waxaa la leeyahay marakan waxaan ogaanay inay runtii noqotay culimmada puntland dadka ka daqnanaya dalka iyo dadka
kuwaas waxay ahaayeen xubno guddi abaareed oo isugu jira culumowdeen iyo xildhibaano oo loo xisaaray xaaladaha abaareed ee ka jira deegaano badan oo hoos yimaada degmada godob jiraan ee gobolka nugaal gudoomiyaha deegaanka reydable oo hoostaga degmada jariiban yaasiin warsame oo isna maanta waraysiisay radio darjir waxa uga hadlay xaaladaha abaareed ee deegaanadaasi ka jira gudoomiyaha ayaa waxauu sheegay inay jiraan xanuuno ka dilaacay deegaanadaasi oo soo dugaashaday abaarta daba dheeraatay wuxuuna u warramay shaafic cabdiqaadir abaarta laisweydiinayo waxaan u malaynayaa saddex bilood ka hor baan jawaabta bixiyey wax sii siyaada maahanana wax soo naaqusno weli hadeer ma hayno xoolihii waa raban yihiin gaadiid baa daabulaya meel nagaarlaa lala raadinaya ma garan abaarta marka ilaah baa horta kafaala qaadi kara biniaadmigan waxaana annagu hadda saaka waxyaalo badan oo ilaa iyo maalintaanu qaylinay oo aanu dalka ka qaylinay waxaana soo gaadhay muxuu ahaa sideed booliyood oo qulul culumahayna siisay labana ay siisay raadiyo garowe ayna siisay iyo lix ay culumana siisay waxaanu hadda tibaaxaynaa waa gobol maamul baa jira puntland baa la yidhaahdaa degmaa jidha waa jiriiban biyihii ay ku daaday dawladdu sagaal beelood oo ay reydable kow ka tahay oo sallax iyo godcad iyo balambal iyo malaasle iyo qalaanqal iyo raxanreeb iyo garasle iyo caracso sagaalkaa beelood waxba kama ay helin waxaana keenay maamul xumada ka jidha dalka baa keentay waana dhulka abaarta halka sano iyo samtiga aan roobku qaban weyey dhibaatooyinka raxanreeb baa sanadka xoogaa yaray galeen inta kale waa siday u qalalay saddex nur wax biyaha oo soo gaarin ma jiraan mid lagu soo shubo oo magaalo laga soo dhuro ama motoor laga soo qaado maahan waan gartay markii laga tago gurmadka laydin soo gaarsiiyey sidaad ka dhawaajisay waxaad ka tirsantihiin gobol baad ka tirsantihiin maamul baana hoos tagtaan ma kala hadasheen arrintan maamulka iyo gobolka
muxuu ahaa waxaa jira wax la yidhaahda gaariwaa ciddii soo kacda hadda jaaliyadaha dabadda iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanada iyo odayaashu waxbay isku dhigeen wadadaa wadaagsan la yidhaahdo wadadaa wadaagsan wuxu sooma dhaafaan waa balibisliya jiriiban inoo kala gooya baahida maanta jidhana waxa weeye mid la xisaabi kara maaha xoolaha maanta godcad iyo reydab lagu dhexeeya markay ugu yaraadaan kun qoys waa yihiin kun qoys waa yihiin waxaa keenaya maamul xumaa jidha gobolkuna waxba nagama soo gaarin gobolkana waxba nagama soo gaarin degmadana wax nagama soo gaarin beelna wax nagama soo gaarin laakiin arrintani markii laga tago gurmadka ay dadka shacabka fidinayaan waa arrin u taalla dawladda puntland iyo maamulka gobolka dabcan idinku dawladdii dhexe haddii aad kala hadasheen arrintan maxay oo idinkaga jawaabto inta aan kuu sheegay annagu haddi degmay hoos tagtaa beelahaas oo dhan oo aan ku jiriyey degmay hoos tagaan degmada ay hoos tagaan wax badan baanu kala hadalnay ka wacyigelinay dhulka abaartiisa mara xoolihiisa mara waxa maxaa deeqda puntland waxay bixisay jiriiban waxay ku bixisay boqol iyo konton booyadood bay ku bixisay welina booyad intaa oo tuulo aan kuu sheegay hal booyada lama keenin marka waxa weeye annaga gobolka waxaanu u gudbi karaa degmadu markayna fasaxdo waa xishoonaynaa maamulka iyo kala dambeynta siday ku fiican tahay annagu miidiyaanu ka hadalay idaacadahaanu ka hadalay meelba waa ka hadalay waa loogiya dhulka abaarta ugu horreysay baanu ilaa iyo haddana degmana booqasho nooguma imaan gobollo nooguma imaan muxuu ahaa jahliyadaha dhaqaalaha ay soo direenna oo ay yidhaahdeen dadka ha loogu gurmado weli iyo waktiga hadda annagu ma hayno waftigii soo baxay kaalmoona ku ekaaday waana noqday wuxu balibuslo maray iyo sanaag intaa oo tuulaa oo degmada ka tirsanna cid u timi ma jida ama dawlad ha ahaato ama jahliyada ha ahaadee ama degaanka gobolka mudug ha noqotee cid u timi ma jido gudoomiyaha reedablo hoos tagta jariiban yaasiin warsame ayuu kaasi wuxuu u warramayey shaafiic isla arrimihii abaaraha ayaynu ku jirnaa ee guddiga gurmadka abaaraha ayaa ku howlan dadaalo gurmad oo wax loogu qabanayo dadka iyo dunyada abaartu ay ku habsatay maanta guddiga gurmadku waxay garowa kula wareegeen deeq raashiin ah oo ka timid arday waxbarasho waxaana warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo haysa bushra cabdiweli dugsiga hoose dhexe ee niyuu waaberi ayaa deeq raashina ku wareejiyey guddiga abaaraha puntland deeqdan raashinka ayaa waxaa ka gudoomay dugsiga guddoonka waxbarashada gobolka nugaal xaashi xuseen faarax
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan waan salaamayaa maamulka dugsiga macalimiinta ardayda guddiga gurmadka culimada gurdiga gurmadka abaaraha ee loo xilsaaray ururinta waxyaabaha loogu gurmanayo walaalaheenna abaaraysan maanta waxaynu joognaa dugsiga hoose dhexe new waberi run ahaantii dadaal weyn buu dugsigu sameeyey meesha uu ku yaallo iyo dadka ardada dhigata inta ay leegyihiin marka la fiiriyo alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin waxaan si toos ah ugala wareegnay dugsigan aytamadaas raashinka ee kala duwan bur bariis baasto maamulaha dugsiga hoose dhexe ee new waberi waxaan rabnaa inaanu waxaa isaguna ka hadlay deeqdan ay ugu deeqeen walaalahooda abaaruhu ay saameeyeen sheekh maxamuud oo sheegay in laga qayb qaato guud ahaan abaaraha ka jira gudaha puntland بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يا مهد اسكالي سبحانه وتعالى مهد علمت الله كدق وحنا مهد علمنا إن ما ملك دقسيقا نيوا بري معلمين تيسا إي أردديسا وصاك هل كان أنا نمت إن قدقي تاكولين تأواروه أي كلا وريقان raashinkii ay ugu talagaleen dadka walaalahooda abaaruhu ay waxyeeleeyeen in la gaarsiiyo raashinkaasoo ka kooban dhammaan noocyada raashinka ee loo baahan yahay bur iyo bariis iyo baasto
ugu dambeyntii waxaa u mahadceliyey ardadii ka qayb qaadatay ururinta deeqdan maamulaha dugsiga hoose dhexe niyu waa beri cabdisalaam khaliil bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe oo niyu waa beri oo ah arday dugsi hoose dhexe ah oo isku xil saaray inay ka qayb qaataan dadka walaalahooda oo reer puntland oo ay abaartu ku hayso gobollada puntland bashir cabdiweli garaase radio debjir garowe warbixintaas waxaa noo diyaarisan oona soo jeedinaysa weriga bashir cabdiweli oo ku sugan suudiha debjir ee garowe barnaamijku waxaa wida sheegaystayaal wuxuu idinka imaanaya suudi hadab jira magaalada boosaaso guddiga caafimaadka degmada xaafuun ayaa waxa ay degmadaasi ay ka bilaabeen maanta olole nadaafadda la xiriira kaasoo ka soconaya xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi ay ka kooban tahay maxamuud maxamed guureed oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga caafimaadka ee degmadaasi ayaa arrinkaasi olole ee la xiriira nadaafadda wuxuu uga warramay amniladan axmed waxaan ka midnahay guddiga degmada guddiga caafimaadka degmada xaafuun guddigan waxaa la saartay labada kun iyo saddex iyo tobankii shaqayada ugu weyn waa waa isbitaalka iyo hadda say u socoto shaqadu intaanu xilka haynay waxaanu qabanay waxaanu soo gelinay isbitaalka koronta lacada oo xilliga aanu anagu bilownay koronta kama jirin isbitaalka saa hortaagna biyaanu ku shubnay soodii siitan baan u dacwoonay oo ilaahay maadis waa la keenay albaabka horo baanu gelinay annaga olaaska ururinay iyo gaasatada iyo kulliba marka baabtaa hore gooni bay u tahay digna khasihaas u geliyey marka teeda kale waxaanu ku darnay bal magaaladii maadaama aan gudda xaafaan nahay magaaladii bal sibeedowka u wadaao waxaan samaynay qash ururin oo qashinka ururinay ilaa shalay ilaa maanta kulliba marka meelaan uxayibnay meelihii hore waa ka wareejinay meelihii sida haddaa kuu xuso iskuolka saldhiga meesha caafimaadka kulli waa ka wacinay meel kale baan u wacinay meel kale waa ka wareejinay meesha guriga hooyooyinka iyo maxaamada qur-aanka iyo meel masaajid kulliba marka walaalmahaane hawsha waa wadnay ilaa iyo ilaa iyo shalay ilaa maanta ku hadlaya kulliba waa wadnaa teeda kale waxaan samaynay baasmayna qoran ay ku qoran yihiin in halkaa laga wareejiyey meelihii qashinka xaggaa loo waciyay walaal ma garan waa gartee marka intaanan guda gelin bal ololihiina aad nadaafadda ololihiina la xiriir nadaafadda ee aad ka wadaan magaalada guddigan yaa aas-aasay ma dawladdu hoostagaa mase guddi waxa weeye een dadka bulshada deegaanka ay iska dhex doorteen oo ay is-aasteen oo sidaas ugu shaqeeya deegaanka hadda wasatay habeelladan waa guddigan waa guddi ay doorteen ee bulshada degmada xaafuul madabas u tageen oo cid bal u matesha isbitaalka kawarhaantiisa iyo hafyataal iyo wixii ka dhiman isbitaalkii ay say loo ogaadaan guddigani waa guddi ee ka yimi ee dadka deegaanka waa ee waxay ka mid yihiin odayaal waa namadoonaha ka mid ah ee culimada ku jira ee gaastaa ku jira marka waa guddi isku dhafan oo wakiilka ah bulshada ku nool degmada xaafuun kadibna ee xukuumadda de- degmada xaafuun ee guddoomiyaha ay kulli og yihiin iyo ma- maamulka caafimaadka iyo arada caafimaadka kulliba aad waxaan ugu mahadcelinayaa waxaa gacan siiya ee guddiga hay-adda seef seefkii dareen waa hay-adda keliya ee caawisa ee caafimaadka xaafuun iyo ba- dadka caama ku nool ee hadda yar ee haddaan kuu soo qaato isbitaalka waxaa daawada keena ee seef jildareen ee waxaa shaqaalaha bashaar siiya waa seef waxaa guddiga xataa mar ee t- t- tababar siiya oo ee waa seef marka hay-adin kale anaguma hayno seef shaqaalaheeda hadda uma celinaynaa ee boostaaso iyo qadar kulliba marka waa almahaan hay-adin kale anaguma hayno gudaha hay-adda maasan ka ogasa ogtahay weli anagu hay-ad kale oo mid ka socota weli ma hayno waa almahaan marka laga waa reeba waa gartay waa gartay marka waxaad ii sheegtaa bal ololaha nadaafadda ah ee xageed ka fuliseen maxaase looga gol leeyahay ololaha aad ee, ku hagaajinaysaan nadaafadda deegaanka Ee, walaal waxaa looga galayaa maadaama ay soo socdaan ee xilli roobaab oo roobka dhow yahay xilli lagu jiro bal inaysan shuban dillaacin iyo shumbiyada iyo xanuun iman meel bal ee dadkii in la wacyigeliyo lasoo baxo oo bal meeshii qashinkii magaalada dee qashinka loo nadiifiyo waa ogtahay de magaalo qashin yaal waa magaalo cuduryaal magaalo qashin olaana waa magaalo caafimaad caafimaad qabta marka ogtaa darteed baanu suu yeernay dadkii kala duwanaa oo bulshada hadday culamaha haato hadday odayaha kulliba waa marka hore waxaan sameynay wacyigelin guud baan sameynay kadibna dee dadkii aan soo baxay oo dadka gacan naga siiyey ee inkastaanu haysan qalabkii badnaa oo lagu talagelayay sida fargeetooyin gaari gacamadii sake- wixii oo dhan ma haysano isna tala kale waxaa dhiban haabin qashinka ma leh oo haddeer ee waxaan qo- qornay go- godad baan qornay godadkiina dee mar hadduu buuxsamaan baa hadda wareerka maga haabahana waa codsan lahay hay-adaha oo ku codsanay haabahaas ay ay hay-aduhu noo yimaadaan hay-adaha ay naga taageeraan xagga haamaha waa gartay marka marka ogtahay waxa waxaa ka jira hay-ado qashinka qaabilsan oo sababa u qadaa laakiin anagu malihin haabana malihin waa almaha ma garan waa ku gartay marka magaalada oo dhan miyaad ka samayseen ololahan mase qayb ka mida magaalada oo qaybta kale waa idiin dhiman tahay walaal ee ilaa iyo shalay maanta ee laba xafadood baan ka samayna laba xafadood baan noanay xaafadaha waan kala qaybina marka ololaha kan waa olala socda insha allahu tacaala intaan ka dhamaystirayno waa ololaha sii wadna waa almahan ee marka hadda laba goob aan ka samaynay meesha ee xafuuna laga soo galo oo isbitaalka iyo ee meesha iskuul ku yaal iyo wasaaradda amniga gudiba intaasoo dhan baan ka shaqeynay xag kalena waa qayb kale oo guriga hooyooyinka iyo martida degaan iyo qur-aanka iyo saa ka tijiya marka laba laba- laba goobood baan waan ka shaqeynay ilaa shalay ilaa maanta waa ma garan maxamuud maxamed guuleed gudoomiye ku-xigeenka guddiga caafimaadka ee degmada xaafuun ayuu kaasixay wuxuu u warramayey aaminirada gabagabadii barnaamijka caawid isha indhegeystayaal ku guda shirraayay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada gaalkacyo ayaa maantay waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha dal jira magaalada boosaaso doctor aadan maxamed cigaal waxa uu nooga warbixiyey kaalinta jaamacaddu ay kaga jirto bulshada iyo waxqabadkeeda dhinaca taaliimta sare wuxuuna u warramay maxamuud cabdi ibraahim jaamacadda bariga afrika faraca gaalkacyo waxaa la asaasay sana dugsiyeedkii laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba waana faracii koowaad ee la asaaso jaamacadda xarunteeda weyn ee boosaaso kadib Ee, faracaas waxaa la asaasay markii jaamacaddu u garatay in gobolka mudug caasimadiisa gaalkacyo ay u baahan tahay in laga haqabtiro tacliinta sare ee heerka jaamacadeed ah taa ayaa lagu go-aamiyey markii loo diyaar garoobo kadib ayaana la furay Ee, xaruntaas laga soo bilaabo sana dugsiyeedkii laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba bishii sebtembar ilaa iyo hadda oo laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo toddoba iyo toban sana dugsiyeedkeeda lagu jiro waa ay shaqaynaysaa gacanta hadda waxay ka kooban tahay lix kuliyadood oo kale ah kuliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka oo bixisa shahaadooyinka qaybta bajuraalka iyo dibloma hal sano ah waxay kaloo maaragtay kuliyadda labaad ay tahay kuliyadda culumta caafimaadka ama health science oo ka kooban ilaa afar qaybood oo kale ah bajural of public health iyo bajural of nursing iyo diploma in medical laboratory oo laba sano ah iyo diploma in nutrition oo sanad ilaa iyo sanad iyo bar ah kuliyadda saddexaad waa kuliyadda social science-ka qaybta community development oo bajural iyo dibloma isugu jirta kuliyadda afraad waa kuliyadda maamulka ganacsiga ama business administration b b a waxayna ka kooban tahay qaybta bajuralka iyo qaybta diblomaha kuliyadda kale waa kuliyadda computer science and telecommunication oo ka kooban bajural of computer computer science iyo di- diploma in computer science iyo diploma in te- eh, telecommunication oo maaragtay one year and half ah Eh, oo kuliyadda waxbarashada oo qayb diploma hadda ah sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maadaama luqadaha wax looga baranayo jaamacadda ay tahay luqadda ingiliishka iyo luqadda carabiga oo kuliyadaha intooda badan ay ku baxaan iyo afka soomaaliga oo raacsan waxay ma jaamacaddaas laba machad oo laga barto ingiliishka iyo carabiga oo heerka bilowga dhexdhexaad dhamaystir ardada ay u baranayaan waa gartay marka sidee ayay marka bulshada ay jaamacaddu ay uga faa'iidaysaa marka aqoonta kala duwan oo aad sheegtay inay jaamacaddu bixiso Eh, si wanaagsan ayuu uga faa'iidaystay Eh, muddadaas ay gobol ka shaqaynaysay eh, jaamacaddu waxa ay soo saartay arday kuliyadahaas kala duwan ka baxay oo bajaraal qaatay ilaa iyo maaragtay sanadkii labada kun iyo lixdii laba kun iyo toddoba ilaa laba kun iyo shan iyo toban lix iyo toban waxaa ka qalin jebisay jaamacadda afar boqol iyo sagaal arday oo qaadatay shahaadada eh, bajaraalka ah oo kuliyadaha kala duwan ah iyo laba boqol iyo konton arday ee heerka diblomaha ah taas micnaheed waxa weeye waxay wax ka bedeleen kuliyad walba qaybta ay eh, qaabilsanayd maalan qaybta caafimaadka ardayda nursingka ee gobol ka shaqaysa isbitaalada caamka ah iyo kuwa privateka ahba boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay ka yimaadaan east africa ay ka soo baxaan sidoo kale qaybta maamulka iyo ganacsiga iyo maamulada kale ee dowladda waa ay ka qayb galaan qalada ka soo baxday b b a ama maamulka sidoo kale qolada computerka bartay shirkadaha khaaska ah ee telecommunication ka shaqeeya iyo sida kaleba caadiga ah faa'iido badan marka intay jaacada ay furnayd waxay wax ka bedeshay qaabka eh, wacyiga magaalada ka jira ee shaqada iyo aqoonta ahba waa gartay gudoomiye waxaa jira ee dhalinyaro badan oo iyagu aan awoodin in jaamacadda ee, qaybteeda sare ee, ama jaamacadda waxbarashadeeda inay iska bixiyaan oo qarash aan heli karin marka kuwaas oo kale oo danaynaya inayna wax bartaan jaamacaddu sidee ayaa ula macaamishaa Eh, jaamacaddu waa jaamacad aan eh, faa'iide iyo ribax laga raadin ganacsi uma furna waa jaamacad bulshada u adeegta Eh, sida sida ay tahayna ma ay lahay jaamacaddu eh, fan oga yimaada dowladda ama hay-ado kale oo saacid ah waxay ku shaqaysaa fiiga ardayda laga qaado dadka aan waxba haysan ee aan wax bixin karin waxaan jaamacaddu ay siisaa awalan ardayda eh, lamarka koowaad gala ee dugsiyada sare ee gobolka ka furan waxaan sanad walba siinaa koorsoo eh, kuraas ama fursado deeq ah ardayda maaragtay eeda ku baxa ee iskuullada joogta sidoo kale een, waxaan un qiimaynaa duruufta ardayda laakiinse jaamacaddu ma ay awoodi karto inay dadkao dhan ka dayso ay laclaan ay ku dhigtaan Eh, dadkana fiiga aan ka qaadno waa fii duruuftooda u qalma ee ma aha wax maaragtay culays ku keeni kara
Ee, dhinaca jaamacadaha soomaaliya oo kale marka laga hadlayo waxaa la tilmaamaa ee, in aad ay ugu yar tahay dhinaca xirfadaha ee, waddanka oo kale sida beeraha iyo weliba ee, arrimo kale oo bulshada iyo la xiriira marka taa iyada ah qorshaha midi ku jirtaa marka inaad kusoo dartaan oo aad dabashaan baahida nacam jaamacaddu waxay u taagan tahay waa hay-ad cilmi baaris oo oo loo baahan yahay bulshada inay ka saacido waxa ay eh, ku wanaagsan inay yeeshaan iyo inay u hagaajiso waxa ay haystaan dadku maadaama uu waddan ku nool yahay waddanka uu yahay dhul xoolaha ku dhaqmaan ama beeraha ka soo go-aan eh, iyo baddi inuu leeyahay iyo macaadintii berri ku jirtayba jaamacaddu way danaynaysaa in marka ay arrimahaas owdo mar walbana waxay fiirinaysaa duruufta dadka marka jaamacadda bariarka guud ahaan hadda way leedahay kuliyado arrimahaas ku wada wajahan annaga gobol mudug ahaan waxa weeye hadda kuwa ka jira waa wixii hadda asnay marka ugu horreeya way socon karaan laakiin waxaan janaynaa inaan soo kordhin insha allahu tacaala waxyaalo skills ama xirfado ah oo dadka eh, noloshooda wax ka daberi kara oo baahi badan hadda loo qabo iyo kuliyado bi- bii'ada ku xiran oo dadka wax tari doona insha allah Ee, adigoo aad u mahadsan ee, su-aasha ugu dambeysaan jecla inaan ku weydiiyo Ee, muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada dhibaatooyin kala duwan ayay la kulmayeen qaarkood waa tahriibayeen qaarkood colaadaha ayay ka qaybgalayeen sidee bay kula tahay marka in dhalinyaradaasi oo mustaqbalka waddanka ah in lagu badbaadin karo Een, daahiradan ama arrintan oo tahriibka ah waa arrin dhibaatada leh oo waddankana ka taagan oo hadda iska noqotay xanuun bulshada haya oo xanuunada bulshada ka mid ah daaweynna u baahan kolley xagga dowladda waxaa la yidhi in la adkeeyo nidaamka la xisaabtanka dadka ka shaqaysta arrintaas dhinaca kale wacyigelinta ardaydu ee, waxaan oga digaynaa waxyaalaha hadda aad sheegtay tahriibka dagaaladan macalin la-aanta ah ee dadka la gelinayo iyo maandooriyaha iyo teknolojiyada cusub oo si khaldan dartirkooda loo adeegsado waxaana ardayda ugu baaqi lahay inay waqtigooda ka faa'iidaystaan wadankooda uu burwaaqo yahay wadankooda uu yahay maaragtay meeshii mustaqbalka ahayd sharafta iyo karaamadood ay ku jirto inay wax bartaan kadibna naftooda iyo ummaddooda ay anfacaan gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada gaalkacyo doctor aadan maxamed cigaal ayuu ka asaxa wuxuu u warramayay maxamed cabdi ibraahim barnaamijkan cawisnimo caawi dashira khiyaartan dhegaysanaysaa caawa intaas ayuu ka eg yahay waa cabdicamar geedi adin la socodsiinaya barnaamijku caawa waxaa idinka imaanayay istuudiyaha daljira magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo